waa ogtihiin afar sano ka hor meeshay wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan waxaan filaynay annagoo dhan ama soomaalidoo dhan in runtii isbeddel macno leh oo kii ay ku taamayeen ummadda soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco laakiin waxaa dhacday cagsi waxaan aaminsanaha meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba siyaasad dhaqaale amni arrimo bulsho shacabka soomaaliyeed waa shacab duruuf adag ku soo jiray qof kastoo u istaaga inuu qaado mas-uuliyaddaas waa lagaba maarmaan inuu ka fikiro mas-uuliyadda qaaday mugga ay leedahay dowladnimaduna waa wax wada la wada leeyahay oo qof la arkaba uu ka leeyahay meel uu ka howlgalo laakiin cidda mas-uuliyadda qaaday waxaa saaran hogaamin toosan waxaa saaran ummadda inay u adeegto waxaa saaran inay ka fikirto mas-uuliyadda la saaray maanta iyo berritaba berri waxaan u wadnaa maalinka cakirada ila annaga muslimiinana waxaan rumaysannahay in xisaab ay jirto doorashadii afar sano ka hor dhacday magaaladan amnigeeda waa ka warhaysiin nolosheeda waa ka warhaysiin waa ka warhaysiin himilada shacabka soomaaliyeed iyo didiilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u midgudaysnayd maantana waxaad la socotiin dhammaantiin amnigu meesha uu joogo siyaasaddu meesha ay joogto arrimaha bulshada dhaqaalaha waxaan isleeyahay marka waa lagama maarmaan in loo istaago mar kale in dalka hoggaankiisa la qabto lana xaqiijiyo himilada shacabka soomaaliyeed hadday naqayso dhinaca amniga hadday naqayso dhinaca siyaasadda hadday naqayso dhinaca maamulka hadday naqayso dhinaca horumarka maxaa yeele waxaana ummad ummadaha kale waxa ay gaadheen ama ay higsanayaan xaqu leh haddaan ka soo qaadanno ciidamada qaranka waxaan aaminsana aniga si ku talagala in loo kala daadiyey dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanaha si ku takrifada ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen ummaddana dhuunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan waxaa jirta mahmahyo la yidhaah oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysi ha ku raacay marka aniga waxaan aaminsana afartii sano lasoo dhaafay dowladda siyaasaddeedu taasay ku wajahneed waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada ee waxaa la gaadhsiiyey fasaadka ama korrubshanka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaadhsiiyey dowladdan waxay ku caanbaxday inay sharciga garab barto dowladdan waxay ku caanbaxday inay gabodfal ku talagala samayso marka danteeda ma aha inay sharci samayso dalkaanna waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn maxaa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya dalka maxaan ku wada dhalahaa karnaa sharci sidaasoo kale in la dhammaystiro mas-uuliyadda labaad waxay maamulada in la dhammaystiro maamulaa la sameeyey waxaa wada ogtiin sida loo sameeyey mid kastaba sida uu ku samaysmo kulligooda waxaa lagu beesgareeyey inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin waxaa la abuuray confalacti iyo isku dhacyo dhex mara dowladda dhexe iyo gobollada laga samaynaayo maamulada waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow koonfur galbeed dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi laba gobolaan dhisaynaa dhawaad ogtiin sheekadaasaan u malaynaa waxaan isku dhisaynaa labada shabeelle guddiyaa loo saaray kuwo kale waa loo yeera waxaa la yidhi saddex gobol soo diyaariye kuwo kale waxaa la yidhi lix gobol soo diyaariya macnaheedu muxuu yahay taas macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo jibooyinka waxa dagaal ka dhacay dadaa ku dhintay waxaan u malaynayaa boqol iyo goog oo qofaa ku dhintay dowladdu inay ka shaqayso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo dadkan waxay ahayd in la heshiisiiyo laysu soo dhoweeyo laysku soo jiiyo maamulna loo sameeyo anigu waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogta ee xilku ka dhammaaday asal ahaanba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale niyaddooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha la joogo kulligeenna qof khibrad gaara u leh dowladnimo naguma jirin laakiin haddana waa la dadaalay falilaahi alxamdu bani aadamka khalad iyo saxba waa leeyahay laakiin meel macno leh oo soomaaliya isugu timiday yaa la isugu keenay waxyaabahaan la yaabo waxaa ka mid ah wixii lasoo qabtay dowladdu inay mar walba inkiraysay dhehaysa meel eber aan ka soo bilownay waxaa loo dhiibay ciidan kala duwan ciidan military boolis nabad sugid iyo usluub waxaa loo dhiibay magaalo shaqaynaysa oo garoonkeedu furan yahay oo dikadeedu furan tahay oo jidadkeedu furan yihiin waxaa loo dhiibay ummad soomaaliyeed oo gacmaha ishaysa waxaa loo dhiibay yacnii dhaqaale intu la ekaa intuu rabaa waa la ekaadee dadka inay waxun soo golaan nolol ay jirto waxaasoo dhan dowladdu waxay isku dayday inay dafarto su-aashu marka waxay tahay haddaad ziira ka timiday bal noo sharax ziirada saa uga timid waxaa la isu keenay halkaan ergey waxaa la ansixiyey dastuur waxaa la doortay xildhibaano xildhibaanadiyaa ku doortay waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladihii soomaaliya ee lasoo dooranaayey dowladdii siyaad barra markay burburta kadib labadii kun dowladdii ku-meelgaarka aheed ee cabdiqaasim waxaa lagu doortay jabuuti laba kun iyo afar dowladdii ku-meelgaarka aheed ee cabdullahi yuusuf hogaaminaya waxaa lagu doortay imbagaati laba kun iyo sagaal dowladdii aniga aan hogaaminaya waxaa lagu doortay jabuuti mar kale laba kun laba iyo toban dowladda madaxweyne xasan sheekh oo hogaaminaya waxaa lagu doortay magaalada muqdisho soo dowladda magaalada muqdisho lagu doortay inay tiraa meel eber aan wax ka bilaawnin garma noqonaysaa maya qayb aan u laabanno qiimayn dhaqaalaha aan fiirinno amniga aan fiirinno arrimaha bulshada aan fiirinno siyaasadda aan fiirinno meeshii shalay wax joogeen iyo maanta meeshay wax joogaan yaa yaa roon waxaan aaminsanahay shalay roon